بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى silsiladii ramadaanka oo aynu ku dhex jirnay ayaa waxaa inoogu dambeysay casharkii tobnaad oo ahaa fidriga afurka la afurayo alifdaar haddaba maadaama maanta oo dhan qofku soo soomanaa waxaan ka soo bilownay ilaa iyo waagu ka beriyey ilaa maanta oo dhan waxyaalihii laga rabay qofka iyo wuxuu ka dheeraanay casharka koob iyo tobnaad waxaan ka dhigaynaa maadaama qofkii uu afuray oo maalintaas soonkiisi uu gutay fadliga iyo wanaagga uu ka helayo si uu qofkii ugu faraxsanaado oo wanaagga faraha badan oo waxa weeye ilaahay u yaboohay si uu u rajeeyo ayaynu waxaynu ku xijinaynaa cashar koob iyo tobnaad ka dhigaynaa fadaa'ilu siyaam soonku waxa uu leeyahay akhil muslim fadaa'il aada iyo aada u fara badan oo aan la soo koobi karin oo kitaabka iyo sunnahaba ku sugan oo aada iyo aada u fara badan buu leeyahy laakiin waa qofkee waa qofkii u soomay ilaahay dartii waafajiyey soonkiisa soonkii nebiga calayhi salaatu wassalaam iskana ilaaliyey waxyaalihii aynu ka soo dignay oo muxaramaadka ahaa ama soonka nusqaaminayey ama baadil ka dhigayey si uunan ugu dhicin qofku waciidkii nebigu uu ku tilmaamay ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcadash aan wax kale ka faa'iidaynin gaajo iyo haraad mooye ayaa badan sidaa daraaddeed markaa inuu qofku soonkiisa ka dhiga baa la rabaa soon xifdisan oo xumaan oo dhan uu ka xifdiyo wax walba oo wanaagana uu ku dadaalo ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed marka maadaama maantoo dhan soo soomanaa qofka muslimka ah oo uu ku dadaalayey inuu soonkiisa waafajiyo soonkii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxyaalaha uu ka helayo ayaynu wax ka tilmaamaynaa marka oo nebiga calayhi salaatu wassalaam sunnihiisa iyo waxa weeye kitaabka qur-aanka aba ku sugan awalan marka ugu horeysa waxaynu xusaynaa inay ku soo aroortay kitaabka qur-aanka aayaddan cadiimkaa oo waxa weeye aada iyo aada u wanaag badan aayaddaa ilaahay waxa uu ku bilaabay إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية إلى أي نوع oo dadka mu'miniinta wanaagsan ayaa lagu sheegay marka waxaa ka mid ah wasaa'imiina wassaa'imaat kuwii soonka bedinaya oo ragga ahaa oo soomayey iyo kuwii dumarka ahay oo soomayey maxaa marka ay helayaan aakhirka aayadda ilaahi waxaa ku yidhi acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ilaahay wuxuu u diyaariyey kuwa wanaaggaa laga helay oo ay ka mid yihiin kuwii soomanaa ilaahay wuxuu u diyaariyey makfira dembi dhaaf inuu dembi dhaafo waa midda koowaad oo soonkoodii sabab wuxuu ugu noqday dunuubtii in loo dhaafo haddana waa ajran cadiima ajar fara badanna ilaahay u diyaariyay lama garanayo marka ajarkaasi intuu leegyahay ilaahay keliya unbaa garanaya waa faa'iida cadiima oo qofka muslimkaa aada iyo aada ugu farxayo markii uu afuro markii soonku u dhammaado inuu gutay camal aada iyo aada u wanaag badan ilaahay agtiina wanaag badan uu waxa weeye u yaalo waxaa kaloo ka mid ah min fadaa'il الsiyaam annahu junna min annaar wa min ashahawaat gaashaan ayuu yahay uu qofku iskaga dhigaya naarta iyo waxa weeye shahawaadka naftiisa gubaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj qofkiinii awoodi karaya guurka kharashkiisii ha guursado sababtu maxay tahay fa innahu aqadu lilbasar isaga ayaa isha laabi og wa axsanu lilfarji isaga ayaana shahwadii jebinaya oo waxa weye qofkii xifdiyaya xumantiisii taranka oo waxa weeye macaasi ma aadayo faman lam yastadic buu yidhi qofku waman lam yastadic qofkaan awoodin ayuu yidhi nebigu facalayhi bisawm fa innahu lahu wija soonka ha ku dadaalo oo waxa weeye ha laasima soonka isaga ayaa jebinaya shahwadii oo dhufaan u noqonaya oo shahwadii baa daciifaysa akhrajahu albukhaariyu wa muslim ka xadiidka waxaad ka garanaysaa sida xadiid kalena uu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wassalaam naarta in lagu hareereeyey waxyaalaha naftu jeceshahay jannadana waxyaalaha makaarihida ah marka naftii waxyaalaha ay jeceshahay shahawaadka ka mid a shahwadii waxaa kaa jebinaya marka si aadan naartii ugu dhowaanin soonkii ayaa jebinaya marka qofku inuu soonka ku dadaalo faa'iidadaas ayuu ka helayaa kadalika qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam sidoo kale wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam asawmu junnatun soonku waa gaashaan yastajinu biha alcabdu waxa weeye uu qofkii addoonka isaga ilaalinayo min annaari naarta uu iska xijinayo marka gaashaanku waa baakan dagaalka lagu galo oo laiska xijiya dagaalka seefaha iyo waramada iska xijin jireen xadiidkaa marka waxa uu ku tilmaamayaa imaamu axmed iyo kheyruhu baa warinaya waxa uu waana xadiis saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa inuu maarata xadiid xasana weeye sida sheekh albaani caddeeyey saxiix tarkiib iyo saxiix aljaamic sakiir iyo ku caddaynayo waxa uu ku caddaynaya marka xadiidkaasi inuu yahay gaashaan aad isaga ilaalinaysid naarta waayo wixii naarta kuu dhoweyn lahaaba oo macaasidii iyo wixiiba isagaa jebinaya oo kaa ilaalinaya saa daraaddeed marka soonkii waa in lagu dadaalo wakadalika qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam assiyaamu junnatun wa xisnun xasiin junna waa gaashaan wa xisnun waa dhufays xasiinun adag oo waxa weeye qofku uu ka gelaya min annaari dagaal iyo waxa weeye cadowku soo weeraraya laga geli mayo dhufayska kan waxaa laga gelayaa naarta naarta ayaa la iska xijinayaa oo waxa weeye uu dhufayskuugu noqonayaa marka soonkii naartiibuu kaa xijinayaa imaamu axmed wa khayruhu baa warinaya waana xadiis saxiixa min xadiidi abi hurayra halkaa waxaynu ka garanaynaa marka in aynu iska ilaalino wax alla wixii naarta inoo dhoweynaya in inaynu iska ilaalinaa layna amray oo naarta iska ilaalin layay quu anfusakum waaliikum naaran baa layna yidhi sidaa daraaddeed marka soonkii waxyaalaha naarta inaga ilaalinaya ayuu ka mid yahay insha allah waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illaah ma jira addoon ilaahay darti u soomaya maalin ilaahay darti u soomaya ilaa baacada allaahu allah waxa uu ka dheereeyaa oo ka fogeeyaa wajhahu min annaari sabciina khariifa toddobaatan dayrood waa toddobaatan sano ayaa naarta laga dheereeyaa qofkaas ayuu yidhi allah nabiga calayhi salaatu wassalaam imaamu albukhaari ayaa sidaas ku warinaya iyo muslimba halkaa marka culummadu qaar waxay yidhaahdeen waa jihaadka qofka ku sooba qaarna waxay yidhahdeen waa caam xadiidku waa fii sabiilillaah ee ilaahay dartii qofkii u sooma ajarka iyo wanaagga waa helaya ilaahayna siiya wa min fadaa'il siyaam waxaa kaloo ka mid ah oo fadaa'ishiisa ka mid ah annahu waxa weeye yudkhilu ljanna yudkhilu lisaaxibiha aljanna jannada ayuu geynayaa qofkii soomi jiray maxaana u daliila xadiidkii umaama ayaa nebigaan u mid buu yidhi waan weydiiyey waxaan ku idhi buu yidhi dullanii calaa camalin adkhulu bihi ljanna camal itus aan jannada ku galo qaala waxa uu yidhi markaa nebigu calayhi salatsalaam calayka bisawm fa innahu laa midla lahu waxaad ku laasimtaa naftaada ood ku dadaashaa soonka wax la mida ma jiraan oo u dhigma ma jiraan ayuu yidhi imaam axmed iyo nasaa-i iyo baa warinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani uu ku caddeeyey saxiix aljaamic asagiir waxa uu sunan nasaa-i marka fa inahu laa mithla lahu wax u dhigma ma jiraan soonka badi marka oo ku dadaal ama sunno ha noqde ama waajibka ha noqdee wa min fadaa'ili siyaam sidoo kale waxaa ka mid ah fadaa'ishiisa aan la soo koobi karin wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam uu inoo tilmaamay annahu yuwafa asaabiruuna ajuurahum bikayri xisaab qofkii soomanaa ajarkiisu waa bilaa xisaab weeye xadiidkii xadiisulqudsiga nabigu markuu yidhi kulu camal ibni aadam tudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha allah ayaa markaa waxa uu yidhi waa xadiiqudsiye ila sawm fainahu lii wa ana ajzi bihi yadacu طعامه وشهوته من أجلي شهوته وطعامه لأجلي من أجلي aniga ayaa ka abaalmarinaya buu yidhi soomka kuma jiro tiradaa la sheegay isagu waa ka ajar badan yahay waa shahru sabri baa la yidhaahdaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab ayuu soo gelayaa soonku marka ajarkiisu aad iyo aad ayuu markaa u fara badan yahay wa min fadaa'ili asiyaam soonka fadaa'ishiisa waxaa kaloo ka mid ah ana lisaa'imi farxataani qofka soomanaa waxa uu leeyahay laba farxadood oo aan kii sooman uu helaynin kamaa fi xadiidi alqudsiy lisaa'imi farxataani kii soomanaa waxa uu leeyahay laba farxadood idaa afdara farix wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi labadaa wakti oo aad u fiican buu farxayaa markuu afuro maalin walba wuu farxaya ama waxaa dhahdaa markii uu ciidda maalinta ciidda aad buu u faraxsan yahay bishii ramadaan o dhan markuu guto aad bay muslimiintu u faraxsan yihiin dabaashaadayaan waa farxad weeye maalin walba markuu maqribka afurana wuu farxayaa waayo maalin cibaada ayuu gutay maalinta uu ilaahay intuu la kulmo soonkiisii wanaaggiisii la siiyo laga abaalmariyana wuu farxayaa imaam albukhaari iyo muslim baa warinaya waa xadiidkaa saxiixa haddaba qofku waxa weeye waa inuu ku farxaa soonkiisa fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah nebigu inuu yidhi calayhi salaam lakhuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmiski raaixadan uu qofku markuu gaajoodo ka soo baxaysa calooshiisa oo waxa weeye galabtii iyo duhuradii iyo qofka gaajada neefta ka soo baxaysa oo waxa weeye xoogaa yaro aan carfoonayn ilaahay agtii waxay ka caraf badan tahay bay nabiga calai slat slaam min riixi lmiski sababto waxa weye ilaahay darti bay ku soo baxday oo ku gaajooday weye waxaa kaloo ka mid a fadaa'ishiisa anna sawm waxa walqur'aani yashfacaani lisaaxibihima qur-aanka iyo soonku waxay u shafaaco qaadayaan qofkii soomayey ayay u shafaaco qaadayaan iyo kii akhrinayey wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam qur-aanka iyo waxa weeye maaragtay soonku yashfacaani way shafaaco qaadayaan yaquulu saa'imu yaquulu siyaamu siyaamkii baa wuxuu odhanaya ilaahay baa ka hadal siinaya maalinta qiyaamaha ay rabbi manactuhu dacaama waxaan u diiday cuntadii washahawaat iyo raaxaysigiisii ayaan u diiday binnahaari fa shaficnii fiihi iga shafaaca aqbal oo jannada geey qofkan qur-aankiina wuxuu odhanayaa anna waxaan u diiday manactuhu nnawma billeyli ayaan u diiday fa shaficnii fiihi markaasuna wuxuu fa yashfacaani ilaah baa shafaacadooda aqbalaya markaasuu qofkiisaa jannada ku tegayaa imaam axmed iyo dabaraani iyo waxa weeye keyrkoodba waa warinayaan waana xadiidkaas waxa weeye sugan oo waxa weeye xadiid saxiixa weeye sheekh albanina waxa uu ku saxiixinayaa waxa weeye kutubtiisa sida saxiix aljaamica iyo ayuu ku saxiixinayaa marka qofka muslimkaa qur-aankii uu akrinaya maanta o dhan soonkii uu soomana waa u shafaaca qaadayaan maalinta qiyaamaha shafaacadana waa wax wanaagsan wa min fadaa'ili siyaam baabu rayaan nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam jannada waxaa ku yaalla albaab albaabadeeda ka mid oo la yidhaahdo baabu rayaan yadkhulu minhu saa'imuun kuwii soomanaa keliya ka gelaya cid kale ka geli mayso yuqaalu ayna saa'imuun fayaquumuun aawa kuwii soomanaa markaasay istaagayaan fayadkhuluun markaasaa la xirayaa markay galaan bukhaari ayaa warinaya riwaayadda ibnu khuseyme waxay odhanaysaa fa idaa dakhala aakhiruhum uqliq haddii aakhirkooda ugu dambeeya galo waa la xirayaa waman dakhala sharib waman shariba lam yadma abada qofkii halkaa galana biyuu ka cabayaa mar dambana ma haraadayo baabu rayaan baa la yidhaha waa baabkii oonka bi'inayey xadiidkaas oo saxiixa ayaa isagana saa tilmaamaya saxiix ibnu khuseyma ayuu maaragtay ku sugan yahay sheekh albani waa saxiixinaya wa min fadaa'ili soom waxaa ka mid ah soonka fadaa'ishiisa annahu shahru lqur'aan bishaani waa shahru lqur'aan allah ayaa yidhi shahru lqur'aan shahru ramadaan aladii unsila fiihi lqur'aan marka shahru lqur'aan baa la yidhaahdaa qur'aankaa la soo dejiyey waa in lagu dadaalo bisha ramadaan in qur-aanka la akhriyo oo qofka uu qur-aanka akhriyo sidoo kale waxaa ka mid ah allah subxaanahu watacaala bishaan waxa uu dhex dhigay habeenka leylatulqadriga gaar baan uga hadli doonaa oo aad iyo aad u fadli badan oo kun bilood ka fadli badan iyadana dersi gaaraan ka dhigi doonaa insha allah min fadaa'il soom waxaa ka mid ah gufraanu dunuub in dunuubta loo dhaafayo dadkii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man saama ramadaan qofkii bisha ramadaan sooma iimaanan waxtisaaban ilaahay darti isagoo u soomayey ay iimaanan isaga oo rumaysan allah subxaanah wa tacaala iyo thawaabta iyo wanaagga ilaahay agti uu ugu talagalay dadkii soomanaa qofkii rumaysan oo waxa weeye waxtisaaban halka ajar ilaahay darti u soomaya ajar ka raadinaya gufira lahu ma taqadama min dembihi allah subxaanah wa tacaala dunuubtiisii ayuu u dhaafaa fadaa'ishaa iyo fadaa'il kaloo fara badanba soonka waa ku soo arooreen marka qofka muslimkaa waxa weeye waqtigiisii iyo wanaaggiisii uu geliyey waxa uu ka helayaa fadliga iyo wanaaggaa faraha badan inuu ku dadaalo marka ayaa la rabaa ilaahay dartiina ay noqoto ilaahina ayna waafajiya walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin